qaar ka mid ah gabdhaha ku dhaqa magaalada jowhar ee caasimadda hirshabelle ayaa waxay ka digeen halista ka dhalan karta xaalufinta dhirta taasoo nabaad guur ku keenta deegaanada gobolka shabeellaha dhexe iyagoo bulshada ku dhaqa magaalada jowhar ugu baaqeen in aysan jirin dhirta taasoo ka qayb qaadata bilicda magaalada jowhar caasimadda hirshabelle mar aan waraysi la yeelana qaar ka mid ah gabdhaha ku dhaqa magaalada jowhar ayaa waxay ka warbixiyeen dhibaatada ka dhalan karta jaridda dhirta waxaa laga rabaa in ay noqdaano kuwa ilaashada deegaankooda iyo bilicdiisa waxaana kaloo leeyahay dadka jara geedaha oo micnaha waxaan kala hadlayaa dadka jaraya geedaha ee magaalada ku yaalo in aysan jarin geedaha waayo wuxuu ka mid yahay bilicda magaalada sababtoo ah bilicda magaalada wax qorxiyo waxweeyaan geedaha cagaaran oo doogsiga indhaha ururmaya waxayna u fiican yihiin bilicda magaalada waxaana nagala rabaa haddii aan nahay dhalinyarada jowhar in aan kawada qeyb qaadano daldagaalanka geesjaritaanka haddaan ar dadka reer jowhar waxaa laga rabaa inaan ka qeyb qaadano inaan la dagaano dadka jaraya geedahana waana kula talinaya in aan la jarin geedaha sababto ah geedka waa muhiim to-ah geedaha waa muhiim mana ahan in la jaro waxaana dadka rabaa inaan ku waxygelino aana u diyaar u nahay sababtoo ah haddaana dadka jowhar waxaan jecelnaa dadka jowhar joogo inaan wacyigelino aan usoo bandhigno aana fahansiino muhiimada ay leedahay in geeda beerista dhibaatada ay leedahay geedaha in la jaro sababtoo ah ubixii dalka oo hari lahaa iyo kuwa naga dambeeya sababto waxaan nahay dadka waxay wadanku ari lahay sababto wadanka taa anaga wax u qaban qof wax u qabanayo ma jirto dal walba dadkiisa qurxiyo anagu qurxin magaaladeena dadyahoo dal walba dalkiisa ayaa qurxiyo sababtoo ah dal wuxuu dal ku yahay dadkiisa weeyaan haddaa anaga dalkeena aamino dalkeena qurxino magaaladeena qurxino anaga ayuuna qurxnaanaya dalkeena ayaan dal ku nahay dhirta ayaa waxaa inta badan laga sameeya dhuxusha taasoo laga isticmaalo gudaha magaalada jowhar iyo gobolada dalka soomaaliya